ayaa guursatay beher la-aan markaasaa ninkeedii dhintay iyadoon waxba loo qadarin markaasaa rasuulku meherkii dumarkeeda macnaa meherkii dumarka iyo dhaxalkiiba ayuu uxukumay marka imaam shaaficina wuxuu yidhi markuu umka ka hadlayey yani hadduu ansaxo xadiidkaasi xadiidkan malaa'igtiisa ku ansixino waanu odhan lahaa buu yidhi xadiidkiina markaa wuu sugnaaday faslun fii daabiti mahri lmili meherumahaalka wixii koobayey waxaynu soo lahayn ilaa meel fog ilaa kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa intani haba ugu sii badnaatay meherumahaal meherumahaalun baa inagu soconay mehrulmisl meherumahaalka bal wixii koobayey haddaba ama uu noqonayey ayuu halkan nooga hadlaya mehrulmisli meherumil yani meherka talla midka ahi meherumil waa talla midka tanimka la meherinaye la doonaya mehersaarkeeda waa meherka talla midka ahi maa shaygu ama meherulmili maa yurgabu waa ka lagu jeclaadayba isaga fii miliha iyadoo kale iyadoo kale waxa lagu jeclaadee lagu doono ee tilmaama iyo sifooyin iyo arrimo ah ayaa la yidhahdaa wa ruknuhu lacdamu tiirkiisa ugu weyna an nasabun waa xagga nasabka fa yuraacaa waa la fiirin haddaba aqrabu man midta ugu dhow baa la fiirin tunsabu loo nisbayn ilaa man mid loo nisbaynayo tunsabu ilayhi tan la doonayana loo nisbaynayo xaggiisa wa aqrabuhunna ta ugu dhowi ukhtun liabaweyni weeye uma liabin uma banaatu akhin uma cammaatun kadalika waxau sheeku leeyahay mehermahaal haddaad doonayso ama mehermis waa waxa lagu jeclaado ee lagu doono caad ahaan gabadhan tala midka ah gabadha mehermasaalkeeda la doonayo meherulmisli macnaha tala midkaa meherkeedu meherulmisli tala midkaa meherkeedu ama mehermas meherulmisli marka laga hadlayo ee la midkaa la leeyahay ay yani ay kala mid tahay lale waxa ay kala mid tahay waa ta dee maa yurqabu bihi fii miliha waa ta waa waxaa lagu jeclaado ta iyada la midka ah macnaha ruuxa dumara waxa lagu jeclaado ee sifooyina dee ta kala mida weeyaan meherkeeda taa sifooyinkeeda iyo waxaa lagu jeclaanayo ta laga helay weeyaan meherkeeda meherulmisli maa yurqabu bihi fii miliha waa waxa lagu jeclaanayo taayada la midkaa rugnigiisa ugu weyn meermasaalkana waa nasabun buuri waa xagga nasabka maxayl isaga ayaa dee lagu faanayo dee beryaha hore la isugu faani jiro la wadwadi jiray haddaba wuxuu leeyahay sheekhu fa yuraaca waxaa la fiirinayaa gabadha mehermasaalkeeda la doonayo gabadha mehermasaalkeeda la doonayo in la soo saaro waxaa la fiirin aqrabu man tunsab ta loo nisbaynayo loo nasabinayo ta ugu dhow ilaa man mid ta loo nisbaynayo tunsab tanaynu meherkeeda doonayo ilahi xaggiisa loo tirinayo macnaha waxa weeye khulaasatul qowl hadalkao gaabani waxa weeye gabadhan mehermasaalkeeda la doonayo ninka loo nisbaynayo loo tiirinaye masalan aabbaheeda ah ta loo tiiriye ugu dhow weeye ta loo tiiriye ugu dhow ayadan mehermasaalkeeda la doonayo ka loo nisbaynayo ta ugu dhow ee isaga loo soo nisbeeyo weeye fa yuraacaa waxa la fiirin aqrabu man midta ugu dhow fa yuraacaa waxaa la fiirinayaa gabadhan la doonayo mehermasaalkeeda aqrabu man midta ugu dhow tunsabu loo loo tiirinayo ilaa man mid awow kaba soo qaada ama aabba loo tiirinayo tunsabu tan aynu mehermasaalkeeda doonayna ilah isaga loo tiirinayo tan gabadhan aynu mehermasaalkeeda doonayno odayga ama awowga loo tiirinayo ta ugu dhowe ayana loo soo tiiriyo weeye marka wuxuu yihi kal ukti waaqrabuhunna uktun dee waa walaashii markaa walaashii dee tii mehermasaalkeeda la doonayey kii loo tiirinayay soo ayana tanna loosoo nismayn maayo loo soo tiirin maayo marka waa walaashii xagga abiyi xagga hooye bay ka walaalahaayeen haddana tii ay xagga aabbo ka walaalahaayeen uma banaatu lakh walaalka hablihiisii ay eddada u ahayd uma camaatun haddana edooyinkii kadalika sidaasi leeg edooyinkii xagga aabo edooyinkii xagga aabbo ilmaadeeradii hablihi ay ilmaadeerka ahaayeen macnaha mehermasaalku waxa weeyaan mehermisli yani taa la midkaa waxa weeye kala mida waxyaalaha lagu jeclaysanayo iyada ta la midkaa rugnigiisa uguna waa nasabkaa buu yidhi o dee waxa la eegin marka gabadh la doonayo mehermasaalkeeda ciddan loo nisbaynaya unasab sheeganayso ta ugu soo dhawaayana unasab sheeganaysa iyun baa loo eegaya fa in fuqida haddii la waayo nisaa-ulcasabati qaraabada dumarkeedii lamaba hayo ow ama lam yunkax lama guursan oo ama juhila maharuna meherkoodiiba waa laga jaahil noqday fa arxaamun waa qaraabadii kale ka jadaatin iyo wakhalaat waa eeyooyinkii iyo habaryarihii iyo waxau leeyahay sheekhu masalan dumarkaa dee ay isku nasabka yihiin xagga qaraabada ayaa la waayey mama jiraanba wax alla waaba keligeedba xagga reerkooda waaba keligeed ama waa buuxaane lam yunkax waaba yaryaryihiinoo idba ma guursan ama waa la guursay midba bari iyo galbeed bay ka dhacdo juula maharuna wax lagu guuriyaba waa la garan waayo faarxaama dee waxaa la fiirina markaa qaraabooyinkaa kale ayuunbaa loo fiirinayaa kajadaatin wakhaalaatin dee waa ayooyinkii iyo xabaryarihii unbaa odhan maxaa lagu meheriyo meherkoodu muxuu ahaa wa yuctabaru waxa la fiirin sinun xagga da-da waa la fiirin wa caqlun xagga caqliga waa la fiirin wa yasaarun xagga hodantinimada waa la fiirin wa bikaaratun xagga shabadnimada waa la fiirin wa huyuubatun xagga carmadnimada waa la fiirin wama ikhtalafa bihi qaradun wixii ujeedda isku khilaafsantay waa la fiirin waxau leeyahay sheekhu labada dumare ee laysu eegayo dee xagga da-da ayaa laga fiirinayaa oo inantii dee labaatan jirka ahayd mid soddon jir lagu guursaday dee loo eegi maayo ee waa in xagga da-da labada ruux ee laysu eegaya meherka labada dumar ee laysu eegaya waa inay iskaga dhow dhow yihiin wa caqli xagga caqligana dee waa inay iskaga dhow dhow mid waalan oo midun lagu gufaynayey iyo markaa mid caadi ah dee ayana laysu eegi maayo wa yasaarun dee xagga odantinimada iyo waxaysiga lafdiisa waa laga eegayaa wa bikaaratun wa huyubatun dee carmal iyo shabadnimana waa laysugu eegayo dee inana shabadaha iyo mid carmala iyadana wa isku mehermasaal la odhan maayo oo way isu dhigmaan wama ikhtalafa bihi qaradun wixii ujeedda isku khilaafaysay hadday dee mid aqoon leedahay oo inaag wax qorto tahay haddii markaa ta kale aanay waxba aqoonin dee laysu eegi maayo tii dhowrsoonayd iyo tii aan dhowrsoonayn dee tii quruxda lahayd iyo tii kale waxaasoo dhan waa laysu firin bay leeyihin fa in ikhtasat haddii haddaba ay la gaar noqoto mi bifadlin fadli dheeraad bay la gaar noqoto ow aba naqsin bay la gaar noqotay ziida waa la siiyaan oo nuqisa ama waa la nusqanay laayiqun fi lxaali mid markaa xaaladda u cuna in xaaladda u cunanta bilxaali xaaladda inuu cunanta ayaa la nusaanin ama la ziyaadin ee walow saamaxad waaxidatun mi hadday saamaxda lam tajib muwaafaqatuhaa waafaqideedu waajib maaha ee walow khafadna haddii ay hoos u dhigaan lilcashiirati qaraabada hadday hoos ugu dhigaan faqadoo kale uctubira waa la fiirin isnaa waxau leeyahay sheekhu haddii ay gabadh ka mid ah dee kuwa markaa laysu eegayey ayaa fadli dhe sifo dheeraada ayay leedahay ama nuqsaan bay leedahay dumarkii waa isku wada mid oo de wixii isku wada mehermasaalka ahaa ee qaraabadaha waaba isku wada mid midbaa iyadu fadli dheeraada bay kasii leedo de ama aqoon dheeraadoo faa'iqa bay leedahay wax adigu dheeraada bay wadataa ow naqsin ama midbaa dee nuqsaan yar wadataa ziidata fadliga dheeraadka wata waa loo ziyaadin oo iyada waa looga yar korin mehermasaalkii ow nuqisa ama waa la nusqaamin markay nuqsaanta leedahayna waa laga nusqaamin laa'iqun bilxaali in xaaladda u cunantaa xaaladda haweeneydan meherkeeda la doonayo hadba xaakimku siduu u arko tii yar hoosee nuqsaanta yar lahaydna waxbuu ka yar dhimi masalan waa yar curyaamadu waxbaa ku yar siya ama dee waxba aqoon iyo waxba yar leedahay oo hakaasay wax dheeraada ka wadataa dee xaakimkaasi un markaa ama waxa ku yar kordhiyo taa yar dheeraadka wadata tan kalena waxaa ka yar jara meher masaalkeedi walow saamaxad waaxidatun mid baa haddaba iyadu iska saamaxday oo meher masaal iyo waxba may qabsanee wax yar bay mid ku mehersatay lam tajib muwaafaqatuhaa in la waafaqa waxba waajib maahoo la odhan maayo uun taasiba intaasay haydee haalibiyadun baa la eegaya taa iyadu dhulka isdhigtay waxba iyada la waafaqi maayo walow khafadna licashiirati haddaba waa bashireeno waxay yidhahdeen bal waa kanoo iska saban xumaad baa lagu jiraa dadkaa qaraabada ah ee dee aynaan waxba kala lahayn bal aynu u yar khafiifinna baa la yidhi faqad oo keliya kuwaasun bay yidhahdeen aan u yar khafiifinno aynu waxoogay ka yar dhigno uctubira waa la fiirin uctubira waa la fiirinoo haddii masalan dumar nimanyowga kale dee ay toban halaadiya waxaayeen oo dabeedna ay yidhahdeen bal qaraabadana aynu shan iyo wax uga dhigno haddii mid qaraabi u yimaado shantii un baa loo eegaya xaggii kale loo eegi maayo wa fii wadin waxa ku waajiba wadi i wa fii wadi nikaaxin faasidin guur faasid ah wadigiisa mahru mithli baa ku waajiba yowmal wadi ee fain takarara hadduu soo noqnoqdo fa mahrun weeye fii acaala alaxwaali xaalooyinka ta ugu sarraysa qultu waxaan waawe walow takarara wadun hadduu soo noqnoqdo u tegid bishubhatin waaxidatin shubha keliya loogu tegid fa mahru weeye ee fain tacadada jinsuhaa haddii jinsiga shubhada uu tacaddo tacadada almahru meherkuna waa tiroobaya waxau sheekhu leeyahay waxaa ka waajibayaa galmada dhacda nikaax faasida masalan nikaax faasidahoo silan ayaa laba ruux isugu tegeen meher masaal baa ka waajibaya nikaax faasid ah oo shuruudihiisii ay wax ka sii noqdeen oo se la moodayey markii dee waxaan la samaynay inuu sax yahay la moodayey gadaalna la ogaaday inay wax ka sii yihiin oo fasahaaday ayaa labadii ruux dee is yidhahdeen guur baa idiin jiro dabeedna habeen bay is arkeen wixiina faasid buu noqdo dee la kala dhaqaaji gabadhi maxay yeelanaysaa meher mithile meher masaal bay yeelanaysaa meherkii kuwa la midka ahaa ayee macnaaba haddii loo tegey yowmal wadi weliba maalintaa loo galmooday loo tegey meheru masaalkeedii ayay yeelanaysaa faintakarada dee muddo dhan baabay faasidkii isu sii wateenoo dhowr jeer bay is arkeen fa mahrun waa meher keliya hun oo fii acla alaxwaali xaalooyinka tii ugu sarraysay un ku sugan oo dee mar ay baktiyeysay iyo mar ay yar shislayd iyo hadday xaalado kala lahayd oo dee xaggii meheru masaalkana waxyaalahaasi ay xaaladahaasi isyar bedelayaan dee xaaladda ugu sarraysa un baa loo eegi fii acla alaxwaal qultu waxaan idhi nawaawi haddaan ahay buhi walow takarara wadun bishubhatin waaxidatin haddii uu soo noqnoqdo u tegid shubho keliya loogu tegid waa shubho keliya oo wuxuu moodun islaantiisiio dee gurigun bay iska sii wada joogeen oo dabeedna dhowr jeer ayay markaa is arkeen fa mahrun waa meher keliyaho dee aclal axwaalkii una maxaa yeele shubhadii un baa dee soo gelayaa fain tacadada jinsuhaa haddaba jinsiga shubhada ayaa tacaduday oo dhowr shubho oo kala nooca ayuu ugu tegey masalan nikaax faasida ayuu ugu tegey markii hore dabeedna waa la kala eryi halkaa mar baa iyaga halkaa wadi baa ka yimi haddana kadib unbu islaantiisii mooday halkaana mid kalea ka yimi wada shubho kale weeye oo way jinsigoodiina waa kala duwan yahay oo midna dee waa nikaax faasid ah waa shubhatu shubhatu nikaax alfaasid midna waa shubhatu danni sawja halkaasay ka tacaduday tacadudal meheru markaa laba meher bay yeelanaysaa meherkani waa tacaduday kolba inta markaa u tegid u noqoto oo nikaa meher unbay yeelan walow kurira haddii la soo celceliyo wadu maqsuubatin masalan addoon lasoo dhacay oo kale ayuu u tegideedii celceliyey ow mukrahatin calaa zinan ama mid zina lagu qasbay takarral meheru meherku waa soo noqnoqonaya waxau leeyahay sheekhu haddii addoon uu masalan nin soo dhacay oo maqsuubo ah ayuu dhowr jeer u tegey ama gabadh oo la kubsaday oo la dirqiyey oo zine lagu dirqiyey ayaa dhowr jeer uu tegey takararol meher meherkeedi waa soo noqnoqonayaayo markasuu u tago meher masaal bay yeelan maxaa le shubhadii dee nikaaxa haleeshiinaysay ayaa meesha ka baxday shubha meeshii maanta kuma jirto isma odsiis itlaaf baa meeshii yimi dee itlaafkiina dhowr jeer buu noqday mukrahatin calaa zinan baynu nidhi iyadu tii dee layswaafaqay ee mutaawicada la yidhaha iyadu zinada ogolay taas baqiyi baa la yidhahyo iyadu taasi waa zaaniyo oo iyadu meher malay alla waxay leedahay ma jirto walow takarara hadduu soo noqdo wadul abi aabbihii oo masalan addoontii inankiisa u tegey hadduu soo noqnoqdo wa shariiki iyo kii shariiga ahayo addoontii mushtarakada ahayd u tegey wa sayidin oo mukaatabatan isna u tegey ayaa soo noqday famahrun wey waqiila waxaa la muhurunne waa mehriyaan waqiila waa ala itixaad almajliisu haddii meeshu ay midowdo famahrun weeye wa ilaa haddii kale famuhurun weeye waxau leeyahay sheekhu haddii odaygii markaa addoontii ilmihiisa uu tago dhowr jeerna marka ay tahay washariik alamat almushtaraka laba nin baa addoon wada lahaayo midkood ayaa iskala mucaamalooday dhowr jeer sayid baa addoon lahaayo wuu kitaabiyey wuxu uhi haddaad intaa la kaalaydo xor baa tahay oo dabeedna tii buu ka daba tegey famahrun meher keliya ayuunbaa lagu yeelanayaa maxaa yeelay dee laba shubha meesha ku jiro shubhatulcifaaf iyo milk lahaansha iyo markaa deeta ilmahana icfaaf buu ku lahaa markaa shubhadaasaa meesha soo yergelaysa qiil baa wuxuu leeyahy may muhuur baa waajibaya mar hadday dhowr noqdeen waa meheryaal qiil baa wuxuu leeyahay maya haddii majliska iyo meeshan wadigu ka dhacay hadday mid tahayna meher qurowdan hadday dhowr meelood tahayna dee meheryaal badan ha noqoto oo majlis waliba kii kale wuu ka go-an yahay buu leeyahy majlis kasta kii kale wuu ka go-an yahay faslun fii ma yusqidu lmehra wamaa yushadiruhu wamaa yudkaru macahuma waxa walan kaga hadlayaa sheeko meherka waxa rida waxa kala badha iyo waxoogeeyo kaloo la raacinayo alfurqatu uri kala tag qabla wadin oo galmo ka horaysa oo minhaa ruuxa dumar xaggeeda ka timaado aw ama bisababihaa sababteeda ku timaada ka fasqihiba bicaybihaa waaba isaga oo ceeba iyadoo ayaanasi ku fasakday tusqidu way ridaysaa almahra furqadaas wamaa shaygii laa aan sidaa ku imanin ka dalaaqin waaba furay wa islaamihi waa isagoo islaama wa riddati waa isagoo gaaloobo diinta caya ama ilaahay ama nebiga ama malaa'igta wa licaanihi isagoo gabadhii licaan dhex maro wa irdaaci ummihi hooyadii oo islaantiiba ka nuujisa ow ummiha ama hooyadooda isagii nuujisa yushaairuhu uu kala badhayaa buui waxau leeyahay sheekho galma kala tagga alfurqa kala tagga qabla watin labadii ruux kala tagga dhex mara iyadoo qabla watinna ay tahay iyadoon wax xidhiidhiya galmaahi dhex marin ayay labadii ruux kala tegeen minhaa walfurqa xaasila minhaa kala taguna wuxuu ka yimi xaggeeda xaggeeda ayaa kala taguna ka yimi oo waa maxay sidee weeyaan dee iyadiibaa masala gaala islahaynoo waa islaam ama iyadiibaa gaalowdoo diinta ee cayday ama nebiga ama malaa'igta ee cayda waa gaalowdo diintiiba isaa kaga baxda ama jihadeeda ma ahayne laakiin sababteedu ku yimi oo dee ceeb ay yeelatay baa ninkii masalan waali ay waalatay oo kale ayuu kaga fasakday tusqidu lmahra meherkii way ridaysaa marka almusamaa meher la magacaabay hadduu jiray meesha waa ka baxaya kii la qadaray iyo mehermasaalkiina waa ka baxayaan maxaa yeelay haddii ayadu tafasakday ay tahay ayadaa kala tag dooratay oo wixii la siin lahaa dee ayadaa meesha ka saartay markaa meherkii sidaas ayuu ku dhacaya wamaa laa waalfurqa allatii laa yakuunu minha walaa bisababiha kala tagga aan ayada ka iman sababteedana ku imanin ka dalaaqi waaba ninkii baa furay wa islaamihi ninkii baa ka islaamay wa riddatihi isagii baa gaaloobay wa licaanihi dee licaankii baa dhex maray wa irdaaci ummihi wax yar buu ahaaboo mayayn ayadaa wax yar ahaydoo hooyadii baa naa sii jaqsiisay kaabaa sii ku walaaloobay ow ummiha irdaacu ummiha low isagaaba yaraayo dee islaanta ayada dhashay baa naaska jaqsiisay saasay ku kala dhaqaaqeen yushairuhu meherkii markaa wuu kala barhoobaya wain طalaqtumuuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum fanisu ma faradtum waxa uga jeeda fanisu ma faradtum ilaa an yacfuna aw yacfu aladi biyadi cuqdatu nikax haddaad furtaan intaydaan taabanin wixii aad u qadarteen barhkii ayay yeelanayaan inta kalena waa looga qiyaastay dalaaqa un baa looga qiyaastay uma qiila waxaa la yidhi haddaba macna tashtiir kala badhayntaasi waxa weeye ana lo waxaa u sugnaaday khiyaaro rujuuci noqod doorkii ayaa u sugnaaday waصaxiix saxiixna waxa weeye cawduhu inuu usoo noqonayo binafsi alaaqi alaaqa nafdiisa ayuu usoo noqonaya falow zaada bacdahu hadduu ziyaado falahu waa u sugnaaday ee wain طalaqa hadduu furo walmahruna taalifun uu yahay fanisfu bedelihi buu yeelanaya min milin aw qiimatin ama masla ama qiimaa wuxuu leeyahay sheekhu haddaba tashtiir iyo kala badhowgani laleeya meherkii baa kala badhoobaya maxaa macnaheedu yahay wuxuu leeyahay macnaha waxaa la yidhi oo macna tashtiir waxa weeye zawjkii wuxuu yeelanayaa khiyaara rujuuc door ah inuu ku noqdo niskii oo wuu mulkinayaa hadduu doonana wuu iskaga tegay sidii ninkii shafiica ahaa ee wax shufcaysanaya oo kale ayuunbuu la mid yahay hadduu doonana waa milkinaya waa la soo noqonaya hadduu doonana waa iska daynaya maxaa yeelay waxay yidhaahdeen qiilkaasi leeyahay dee milkiga ikhtiyaar la-aan kuma soo galo dhaxal waxaan ahayn dhaxalku adoon dooranba milkigaagunbuu soo gelayaa kaa la mid maaha bay leeyihin kaniya isaga ayaa doonay wa saxiixu cawduhu laakiin qowlka saxiix wuxuu leeyahay waa u soo noqonayaa niskaa sadaaqee mucayanka zawji binafsi alaaqi ayuu ugu soo noqon furiinkaa markuu sameeyo ayuu usoo noqonaya ee falow zaada bacdahu bacda alaaq intii uu furay ayaa dee u ziyaaday oo wax ziyaado ayuu yeeshay ama mutasilaat ama munfasila ha ahaatee falahu zawjkii wuu leeyahay haddii dee sadaaq oo dhami usoo wada noqdana oo masala waa markaa dee qabla dukuul u ahaaye sadaaqi oo dhan baa usoo wada noqonaya ma maca ziyaadadiisii marka kale niskii oo maca ziyaado ah ayaa usoo noqonayo dee milkigiisii ayay ku soo derday ziyaadadani masalan intii uu furiinka dhacay kadib buu shaygii naaxay oo u weynaaday oo dee waxyaalo badan baa ku kordhay maca ziyaadadiisaas usoo noqonaysa wain dalaqa walmehru taalifun haddaba wuu furay isagoo meherkiina uu taalif yahay uu dhintoonay gabadhii waxba ka haynin ayuu furay fa nisu bedelihi wixii uu siiyey bedelkiisii niskii unbuu yeelanaya min mili hadduu waxaanu siiyey mili ah wax la miise ama la miisaamo hadduu ahaa dee kala badhkii oo la miisay ama la miisaamay buu yeelanaya aw qiimatin hadduu shaygu mutaqawim ahaana shayga qiimihiisa niskii ayuu yeelanaya wain tacayaba hadduu ceeboobo fii yadihaa buu ku ceeboobay bal waa adeegaya fain qanica bihi hadduu ku qanco dee waa qaadan wailaa haddii kale fa nisfu qiimatihi ayuu qadanaya saliiman isagoo nabad qaba ee wain tacayaba hadduu ceeboobay qabla qabdihaa intaanay gacanta ku dhigin falahu nisfuhu bawsana naaqisan bilaa khiyaarin ee fain caba bijinaayatin hadduu ku ceeboobay owaakhadad arshaha jinaayada arshigeedina ay qaatay falaa saxu ana lahu nisfa alarshi arshigiina nisfi ayuu yeelanaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu shaygii ku ceeboobo gabadha gacanteedii intii aanu furin ayaa shaygii meherka u siiyey baa ceeboobay oo yacni nuqsaan baa ku timi fain qanica hadduu bihi ku qanaco zawjkii hadduu ninkii ku qanca niskaa maciibka ah wax arshiya ma yeelanaysaasuu ku qaadanaya wailaa haddii kale ku qanci waayo fa nisfu qiimatihi saliiman waxaa la qiimayno markuu mutaqawi shaygii oo ceebtan ka maran ayaa la qiimayna waxaa le imisuu noqonay dee laba boqoloo kumuu noqonay dee boqolun baa la odhan sii imika muxuu noqonay dee boqol iyo konton markaa isagu wuxuu qaadanayaa un boqolkaa wain tacayaba haddaba wuu ceeboobay qabda qabdihaa intii aan ayada aanu gacanta u gelinba wuu ceeboobay ayadina ceebaysa ceebayntaasay ku qaadatay falahu nisfu naaqisan dee wuxuu leeyahay niskii oo naaqis ah bilaa khiyaarin isagoon arshi iyo khiyaar toona lahayn maxaa yeelay xilligay nusqaantu ku timi dee isagu damaankiisa ka mid ahaa fain caaba hadduu haddaba shaygii ceeboobo bijinaayatin waxyeello masalan addoon buu ahaayo dee waxyeella loo geysto gacan baa la jaray waakhadad arshahaa arshigii jinaayadaana iyo magteediina way qaadatay falasaxu alanu nisfa alarshi nisfulcayn iyo nisfularshi buu leeyahy wixii ay qaatayna barhkeed buu leeyahay waxaan imika joogana niskii ayuu leeyahay jirnay meherkii markuu dhammaantii gabadha u wada waajibayey iyo markii la kala barhayeyba walahaa haweenaydii waxaa u sugnaaday ziyaadatun korodh ayaa u sugnaaday munfasilatun oo soocan walahaa waxaa u sugnaaday khiyaarun door fii muttasilatin mid la xidhiidhay fain shaxad haddii ay ku bakriisho fa nisfu qiimatin ayaa waajibi oo bilaa ziyaadatin ah ee wain samaxda haddii iyadu ay saamaxdana lasimahu waxa isaga ku waajibayaa alqabuulu inuu aqbalo ayaa waajib ku noqonaysa waxaynu soo haynay mararkii meherku uu kala barhmayey ee ninka uu meherka kala barhkii u noqonayey haddaba wuxuu yidhi markaa ninka meherka kala barh u noqonayo iyo marka masalan aanay kala barh ahaynba ee dhammaantii u wada noqonayo waxa ay leedahay oo ruuxii dumara u sugnaaday ziyaadatun munfasila wixii waxaa meherka loo siiyey ku kordhay intii meher ahaanta loo siiyey wixii ku kordhay ee weliba munfasilo ka ah ee shayga ka soocantay ayada ayaa iska leh masalan dee xoole ayaa meher loo siiyey xoolihiibaa sii tarmay oo isa sii dhalay masalan dee beer iyo dhir bay haydoo midha ayaa ka soo baxayoo midhay ayaa ka yimi dee wax mushkaayad loo gaariyo baa hede mushkaayad baa ka soo baxday marka zawjkii uu u wada noqonayo meherkii oo dhan ama kala barh uu u noqonayo waxa ziyaadadaa korarhkaa munfasilka ah ee shaygii meherka loo siiyey ka soocan ee ku yimi intii ayada meherka loo siiyey ayadaa iska leh maxaa yeele milkigeedii ayay dee ku timi intay iyadu shaygan lahayday milkisanayd buu ku yimi dalaaquna milkiga markaa la hele ayuunbuu gooyaa mooyaane asalka jiridda kama soo rujiyo ee markaa min xiini yarfacu min xiini xilligiisaas ayuunbuu kor yeelaa taasi waxa weeye waa ziyaadadii munfasilada ahayd walahaa khiyaarun fii muttasilatin haddii ziyaadiyo korodhuu shaygii ku yimi ase ay tahay mid muttasiloo la xidhiidhsanay wax ka soocmay aanay ahayn khiyaar bay yeelanaysaa masalan shaygii meherka loo siiyey ayaa naaxay wuu naaxay oo sidiisii hore wuu ka kordhay addoon buu ahaayoo waxbaa la baray markaa door bay leedahay doorkaasina waa maxay fain shaxad haddii ay ku bakisho ay tidhaahdo anigu ziyaadadaa ku bixin maayo shaygii fa nisfu qiimatin meherka ayaa dee la qiimaynayaa isagoo shaygan meherka ah ee ziyaaday ayaa la qiimaynayaa bilaa ziyaadati fa nisfu qiimatin bilaa ziyaada dabeedna waxaa zawjkii la siin waa markuu nisku u noqonaye qiimaha barhkii shaygii oon ziyaadan ahayn qiimihiisa barhkii ayaa la siinaya maxay dhi ziyaadadani dee ayada ayay milkigeeda ku timi lagamana reebi karayo mar haddaan laga reebi karaynin shaygii oo bilaa ziyaadada un ha la qiimeeyo dabeedna qiimaha barhkii un ha la siiyo ila hadday celisana ziyaadadii way ka raacaysaa oo uu loo soo reebi kari maayo markaa shaygii oo bilaa ziyaado ah oo masalan sidii lagu siiyey aan shirayskan iyo waxaan aan lahayn inta lagu qiimeeyo ayuu maaniskii la siinaya way saamaxday hadday saamaxdoy tilaa ku kaxaysto sidaana lazimahu lqabuulu isagu inuu aqbala ayaa laazim ku ah wain zaada hadduu kordho wanaqasa uu nusqaamana ka kibaari cabdin waaba addoonkii oo weynaaday wa tuuli nakhlatin waa geedii timirta oo dheeraatay wa tacalumu sancatin waa sanco barasheedoo maca barasina bal waa adeegay fain itafaqaa hadday isku waafaqaan binisfi lcayni fadaaka kaasi waa daahir wailaa haddii kale fa nisfu qiimatin qiimo niskeed ayuunba yeelan waxa uu leeyahay sheekhu haddii shaygii meherka ahaa uu kordho nusqaamana labadiiba kororh iyo nusqaaniba way ku timi marka haddii kororh iyo nusqaani labadaba ay ku yimaadaan ayana waa maxay ka kibaari cabdin dee waxa weeyaan waa addoonkii oo weynaaday dee halkaasoo addoon weynaaday oo gaboobay dee xagga qiimaha wuu jaban yahay oo cidina aada u dooni mayso xaggaa markaa xaggaa nuqsaan ayay ka tahay waa xaggii qiimaha ziyaadada ku jirtaana waxa weeye dee wuu adkaysanayaa oo safar buu gelayaay oo wixii loo dhiibo waa ilaalinayaay oo xaggaana waa ka aamino waa ka mudakar oo xaggaana ziyaada ayaa kaga timi wa tuuli nakhlatin waa geedii timirta oo dheeraata dee timirta iyo cambobabayga iyo markay geedku sii dheeraado midhahaa sii yaraada xagga imika ziyaadada ku timina waxa weeye waa xagga xaabo badnaanta iyo de waxbaa laga helayaa bay yidhaahdeen xaabo badan iyo waxbaa meesha ka soo baxaya oo xaggaana waa ka ziyaado xaggan kale midha yaraantana waa ka nusqaan labadiiba waa ku yimaadeen wa tacallumi sancatin maca barasin addoonkii waa bartay sanco oo masalan nijaaradiiyo waxbaa la baray laakiin baras baa ku timi oo xaggana ceeb aan lagu jeclaysanayn baa ku timi bal wuxuu leeyahay waa adeeguna faynitafaqaa labadii isqabay ee kala tegey hadday isku waafaqaan binisfi lcayni masalan waa xilligii niska ninku u noqonaya inuu niska un qaatay isku waafaqeen oon ziyaadiya nusqaantoona la eegin fadaaka kaasi waa shay iska daahirahoo dee xaqu labadooda ka gudbi maayo wa ilaa haddii kale oo meeshii ay isku qabtaan oo masalan ninkana yidhaahdo shaygii nuqsaan baa ku timi oo anugu aqbali maayo gabadha ay tira mee ziyaada ay gala socoto anag kuu dhiibi maayo haddii doodaasi ay tihaahdo fa nisfu qiimatin shaygii un baa la qiimaynaya isagoon ziyaadadan iyo nuqsaantan midnaba aan lahayn ayuun baa la qiimaynaya markaa qiimaha niskii oon ziyaadiya nuqsaantan lahayn baa ninkii loo celinaya wasiraacatul ardi dhulka beeridiisu naqsun waa nuqsaan wa xarsuhaa cararogiddeeduna ziyaadatun waa korodh wa xamlu amatin adoon uurkeed iyo wa bahiimatin ziyaadatun iyo wa naqsun weeye waqiila waxaa la yidhi albahiimatu macnaha xamlulbahiimati ziyaadatun waa ziyaada baa layihi waxuu sheekhu leeyahay dhulka beeritaankiisu waa nuqsaan maxdi ah masalan dee gabadha dhul baa loo siiyey meher ahaan dhulkiibaa dabeetana la zaracay zaracaasi waa nuqsaan maxaa yeelay dee zaracani wuxuu la baxayaa nafaqadii iyo quwadii dhulka ayuu la baxayaa oo meesha hal mar wax lagu beeray iyo meeshaan lagu beeray isku mid maaha sida loogu wado mararka qaar buu dhalmadaya dhulka lafdiisu marka haddii ay masalan isku waafaqaan dee in uu dhulkii barhkii uun qaato oo zaracana ilaa xilliga la goynayo uu kaga raali noqdo dee arrinka uu dhaafi maayo is labadooda waxay ihi milkii khaalisa ayay ku beertay haddii laakiin aanay isku waafaqin dhulkoo bila zaracun baa lodhanayaa qiimeeyo oo dabeetana nisgi ayuu yeelanaya wa xarsuhaa dhulka qodideedu xarsigu waxa weeye waa rogiddan marka hore meesha la jilcinayo la calarogayo si wax loogu beero ziyaadatun iyadu waa ziyaado maxayla zarac ayaa loo diyaariyey markay ziyaado noqonaysaana waxa waa marka zarac loo diyaariyey haddii dhisme loo diyaariyo oo saa loo qodo waa nuqsaan markaa dee ziyaadiyo nuqsaanna sidii la kala odhanayo kitaabka ayaa inoo sheegay oo markaa waynu ka soconaynaa waxamlu amatin wa bahimatin addoon baa masalan meher loo siiyo addoontii baa masalan uur bay yeelatay neef xoolaa buu ahaayo uur buu yeeshay waa ziyaadatun dhinac waa ka ziyaado dee ilmaha meeshii laga filaya wa naqsun dhinacna waa ka naqsi oo dee ducfi iyo tabardarro haddiina waa jirtaa dee markaa geeri looga baqanayo meeshaa umusha iyo waxa inay ku dhintaanna xaggaana khoof baa ka jira oo nuqsaan bay xaggaana ka tahay wa qiila albahimatu xamululbahimati ziyaadatun qiil baa wuxuu leeyahay mee aan kala saarna addoonta iyo neefka xoolaahoo neefka xoolaa uurkiisu isaga waxa weeye waa ziyaado oo dee khatar badan iyaga dhalmadoodu ma leh laakiin tan xagga addoontu ayada ziyaadiya nuqsaan bu way tahay wa iطlaacu naklin timir ubax bixinteedu ziyaadatun mutasilatun waa ziyaado la xidhiidha ee wain طalaqa hadduu furo wa calayhi isaga oo hamarun mu'abbarun midho la ordhabay ay ku yaalaan lam yalzamha ku laazimaya qadfuu goyntiisu fain qadaf hadday goyso tacayana waxa waajibaya nisfu nakli timirtaa niskeed walow radiya binisbi nakli hadduu ka raali noqdo iyo wa tabqiyata thamari midhahoo ilaa jadaadihi goyntiisa loo daayo ujbirat bilasax waa la dirqin wayasiilu nakluna fii yadayhima labadooda gacmood ayuu ahaan walow radiyat bihi hadday ku raali noqoto falahu limtinaac inuu diidaa buu leeyahy waalqiimatu qiimo inuu doonana wuu leeyahay waxau sheekhu yidhi geedka nakiisha ah ee uba ubaxa bixiyey intii meherka loo siiyey dabadeed ayaa geedkii timirta ubax bixiyey ziyaadatun mutasila waa ziyaado mutasilo ah waxyaalihii dheeraadka ee xidhiirka la lahaa ayay ka mid tahay markaa ninkii dee rujuucu qahriya bay iska hortaagaysaayo wixii lama noqon karo maxaa yeelay ziyaadada mutasilada milkigeeda bay ku timi hadday gabadhu ka raali noqoto inuu ninku qaato nisfu nakli iyadoo macal ubaxeedaa leh hadday ka raali noqoto isagii waa lagu dirqin dee waa neefkii naaxay oo kale wain طallaqa wacalayhi hamarun haddii uu furo ruuxii dumar ahaa iyadoo geedkii timirta ahaa ee meherka loo siiyeyna hamarun midho ay ku sugan yihiin midho uu bixiyey intii meher ahaanta loo siiyey mu'abbarun oo weliba la awrdhabo dee ubaxoodii dilaaco la isdhexgeliyey taabiirka waataynu soo tilmaannayoo waa kaa dhadig baa ubaxiisa la dhex gelinayaa kalab lam yalzamhaa qadfuhu hortu gabadhii ku waajib maaha inay goosato ah midhihii si uu ninku dee ugu noqdo nakiisha barhkeed maxaa yeele milkigeedii ayuu ku yimi o dee mar haddii midhahani milkigeeda ay ku yimaadeen waxay mudanaysaa in loogu daayo ilaa inta ay ka go-ayaan fain qadafad ayadii ayaaba goosatayba ayadii ayaa goosatay cayana nisfu nakli timirta niskeedunbu isna qaadanay mar hadday iyadu timir midhihiiba guratay iyadoon cedhoodan di odhan guro ninkiina waxaa u waajibaya nakiishaa barhkeed laakiin waxay leeyiin waa haddii aan goyntaa nuqsaanigeedka kaga imanin walow radiya hadduu isagii ku raali noqdo binisfi nakli timirta niskeeda ayuu yani ku raali noqdo timirta meherka loo siiyey nakiisha waa geedkan timirtan uga jeeda wa tabqiyata thamari ilaa jadaadihi wuxuu ka raali noqday inuu geedaa barhkood qaato midhihiina ugu daayo ilaa intay ka go-ayaan qaybtaa uu timirta timireeddaa uu qaatay ayuu hi midhahooda ugu yaallaan intay ka go-ayaan ha ugu yaallaan ujbirat bilasaxi waa lagu dirqin oo waxaa la odhan sidaa aqbal baa la odhan wayasiiru naqlu geedkaa timirtiina wuxuu noqon inta iyada lagu qasbe ee la yidhi isna niskiis ha qaato midhuhuna adiga ha kugu yaallaan fii yadihimaa gacan kuhayntoodu noqonaya oo labadooda ayaa gacanta ku wada haynaya walow radiyad bihi ayadii hadday ku raali noqotay inuu zawjku qaato geetimireeddaa barhkeed midhahana loogu geeyo loogu daayo ilaa intay ka goosanayso falahul imtinaac isagu inuu iska diiday ayuu leeyihi waalqiima wa talabu lqiima qiimana uu dalbu idha anigu sugi kari maayo intay midhahaagu kuu gaadhayaane qiimaysi oo dabeedna ninkii loo qiimeeyo dhirtii barhku helay loo qiimeeyo dabeedna qiimihiisii hadda u qaato maxaa yile xaqiisu mucajal iyo deg deg buu ku sugnaanaya dee lama dibdhigi kara isagoo ka raali noqda mooyaane wa mataa waktiga habata uu sugnaado khiyaarun door baa lahu ninkii u sugnaaday ow ama lahaa haweenadii buu usugnaaday lam yamlik ma milkinayo nisfahu xataa yakhtaara ilaa u doorto dul ikhtiyaar ka doorasho saaxiibka ahi wa mataa waktiga rajaca uu ku noqdo biqiimatin uctubira waxaa la filay alaqalu ka yar min yowmi listaaqi waalqabd maalintii meerka loo siiye gacan ku dhigidda kooda yar ayaa la fiirin waxau leeyahay sheekhu marka uu sugnaado khiyaar ayaa lahu ninkiibaa khiyaar yeeshay oo khiyaarka muxuu ku yeelanayay nuqsaan ku timi sadaafi ayuu khiyaar iyo door u yeeshay ila hadduu nuqsaamo inuu qaato laguma qasbaynin shaygii u nuqsaansaneyn oo ama lahaa ayadiibaa khiyaar u sugnaaday oo dee shaygiibaa ziyaado mutasilaa yeeshay lam yamlik nisfahu ninkii niskiisii ma milkinayo xataa yakhtaara dul ikhtiyaar niskiisa ma milkinayo ilaa ka doorashada u saaxiib kale uu doorto haddii gabadho ay doorka lahayd ilaa ay midkood doorato inay saamaxdo iyo in nisulqiima la siiyo hadduu isagu markaa khiyaar kalaa inuu qaato iyo iyo inuu nisulqiimo doono ilaa uu ka ikhtiyaar kale ikhtiyaarkiisa caddeeyo oo u doorto niskiisa ma milkinayo wamataa rajaca biqiimatin marka uu ku noqdo ninkii qiimo ayuu ku noqday qiimo ayuu u noqday oo meherkii dee sadaaqii baa halaagsamay oon meeshaba ku jirin ama wax kale ayaa ku yimi qiimuu markaa u noqdo qiimuu maanta doonayaa uctubira alaqalu waxaa la fiirin ka yar min yowmi listaaqi waalqabd maalintii meherka loo siiyey loo magacaabay istaaq iyo maalintii qabdiga gacan ku dhigidda kolba kooda yar ayuunbaa la fiirinaya kolba kooda qiimo yar ayuunbaa loo fiirinaya oo uu qaadanayaa ninkii masalan maalintii meherka loo magacaabayna wuxuu ahaa dee kun buu ahaa intii ka dambaysayna laba kun buu noqday markaa haddii ay maalintaa meher ahaanta lagu magacaabay ay qiimihiisu yar tahay dee ziyaadadan dabadeetii milkigeedii bay ku timi oo ninku dee shaqo kuma leh markaa mag dhabi mayso haddii ay maalinta qabdiga ay yar tahayna maalinta qabdiga haddii ay yar tahayna oo maalintaa hore ay badnay waxaa nusqaamay dee isaga xagga damaankiisa haydoo iyad waxba ugu noqon mayso markaa maalintaa qabdiga iyo maalintaa mehersiinta qiimihii ugu yaraa ayuunbaa kolba koodii qiime yaraa ayuunbaa la fiirin walow astaqaha walow astaqa hadduu meher usi uga dhigo tacliima qur'aani qur'aan beridii wa allaqa ufuro qablahu isagoon barin fal asaxu tacaduru tacliimihi beridiisii waa cudurtowday oo suurtagal maaha wayajibu mehru milin baa waajibaya bacda wain wa nisfu baa waajibaya qablahu galmada ka horna waxau leeyahi sheekhu wuxuu ruux dumara ilain meherka shayga la yidhahdaa maal waa noqdaa shay manfaco oo kale oo la intifaacsana waa noqdaa markaa wuxuu meher uga dhigay qur'aanka beridiisa wuxuui qur-aanka ayaan ku barayaa meherkaagu waxa weeye inaan qur-aanka ku baro ama qayb ka mid a ama suurad ka mid a wa allaqa qablahu isagoon barin ayuu dabeedna furay falasaxu tacaduru tacliimihi beridiisii meesha waa ka baxdo waa cudurtowday waayo dee muhamid ka xaaraana bay noqotay inuu la khalwoodaana dee ma bannaana oo gaar la noqdaa markaa suurtagal maaho tuhmo iyo meeshii dee waana dadiisa soo yaqaanayo meeshaa mashaqa inay ka dhacdo ayaa markaa laga cabsanaya maxaa looga weecanayay wayajibu mehru mislin mehru masaalun baa waajibiya dumarka la midka ah waxa lagu guuriyo ayuunbaa mehero noqonaya bacda wain markii ay is-arag dabadii uu furay mehru masaal bay yeelan wanisf wanisfuhu baa waajibaya qablahu qabla alwadi haddaanay is aragna mehru masaalka niskii baa waajibaya ila furiinku hadduu is-arag dabadii dhacana meherkao dhan buu wada waajibinaya is-arag horti hadduu dhacana kala barh baa dhacayey walow dallaqa hadduu furo walxaalqad zaala milkuhaa canhu uu ka suulay fa nisfu bedelihi ayuu yeelanaya ee fain kaanat iyo zaala oo wacaadda mid soo noqday uu yahay tacallaqa bilcayni cayntaas ayuunbuu ku xidhumayaa sidaa saxeedaan qabano wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu gabadhii furo intii uu mehersiiyey ee uu gacanta u geliyey ayuu furay waqad zaala milkuhaa canhu gabadhana milkigeedii waa ka suulay shaygii meherka loo siiyey way iibisay ama cid bay sii siisay fa nisu bedelihi wixii bedelka noqonayey shayga uu meherka u siiyey oo hadduu mili ahaana miligiisiiya hadduu mutaqawim ahaana qiimihiisiiya niskii unbuu yeelan waa markay dee qabla wadi ahayd fain kaana zaala haddaba hadduu yahay mid suulay wacaada haddana milkigeedii kusoo noqday milkigeedii buu ka suulay masala neef geeluu haayo milkigeediibuu ka baxo cid bay siisay ma way iibisay ciddii ay ka iibisay baa iyadii u hibayso haddana siisay milkigeedii waa ka suulay haddana waa kusoo noqday fain kaana meerku zaala can milkiha wacaada ilaa milkiha markaasuu furay dabeed tacallaqa bilcayni zawjka xaqiisu wuxuu ku xidhmayaa cayntaa shaygaa muuqda uun ee soo noqday fida saxi maxaa yeele bedel iyo waxa ayuu doonaya ninkani dee cayntii maalkiisuba hadday muuqato tanaa ka awleysan aaniga asxa ka horjeeda wuxuu leeyahay maya oo milkigu caynta hadda jiho aan meherkii ahayn baa laga faa'iidaystayo male marka qaacido ayay markaa furuuc ay u yihiin masaa'ilkani oo shayga suulay ee soo noqday alcaa'idu zaa'il shayga suulay ee soo noqday hal huwa kaladii lam yazal ma wuxuu la mid yahay midaan suulin oo kale mise wuxuu la mid yahay kaladii lam yacud kii aan sooba noqon oo kale ayuu la mid yahay markaa halkan oo kale wuxuu la mid yahay midaan suulin meelaha badanna mid aan soo noqon buu la mid yahay sida xagga hibada weladka uu siiyo oo kale iyo waaye walow wahabat lahu hadday u hibayso uma dabeedna dallaqa uu furo faladaru ana lahu nisfa bedelihi ayaa u sugnaaday wa calaa haadaa kaa haddaynu ku soconno low wahabatu hadday u hibayso annisfa ayay u hibaysay falahu waxau sana nisfulbaaqi baaqiga niskii iyo wa rubuucu bedeli kullihi dhammaantii bedelkiisa rubucii ayuu yeelanaya wa fii qowlina nisfu lbaaqi buu yeelanaya wa fii qowlina yatakhayaru wuxuu door qaadan bayna bedeli nisfi kullihi iyo ow wa nisfi albaaqi wa rubuuci bedeli kullihi intaas ayuu u door qaadanaya waxau sheekhu leeyahay haddii ay ruuxii dumar ahaa ay u hibaysa ninkii gabadh baa meher la siiyey meherkii bay gacanta ku dhigtay ninkii meherka u siiyey gacanta u geliyey bay u hibaysay markay halkaa maraysay ayaa iyagoon is arag ayuu furay iyagoon is arag buu furay meher buu iyadii siiyey ayadiiba isagii u hibaysay iyagoon is arag oon dabeetana u xidhiiri wax galmi dhex marin ayuu furay halkaasoo kale waxaa dee ka waajibayey nisfulmahri baa ka waajibayey oo nisna gabadha iyo nisna ninkii buu noqonay maxaa la yeelayaa faladharu ana low nisfa bedelihi wuxuu leeyahay adharku waxa weeye waxa u sugnaaday shaygan bedelkiisa niski ayaa u sugnaaday hadduu shaygu mili ahaana dee miligiisii oo la kala baray gabadhi ha u keento hadduu mutaqawim ahaana qiimihiisii oo la kala baray ha u keento maxaa yeelay ee qowlkani leeyahay dee meherkan wuxuu ku mulkiyey dalaaqa ka hor jihadii dalaaqa midaan ahayn ayadii hiba ayuu ugu soo noqdo hibu ku helaye dee ayadii shaygii uu dalaaqan ku mutay ee meherkuu siiyey barhkii ah waa ku leeyahay bay leeyihin isagana wuxuu ugu soo noqday waxaan dee ahayn meheraan ahayn buu ugu soo noqday taanigu wuxuu leeyahay qowlka adharka ka hor jeedaa wax alla wuxuu ninkaasi leeyahay ma jirto maxaa yeelay wuxuu leeyahay waxay u soo dedejisay wixii uu furiinka ku mudan lahaa wixii furiinkaba ku mudan lahaa in is uga soo noqon lahaa dee horaba usii siisay mar haddaanay waxbaba gacanta ku haynin dee baryay yeelan waxba yeelan maysa ha kala dhaqaaqaan qowlka horena wuxuu leeyahay maye e dee shaygani isaga meher buu ku bixiyey shaygii meherkii u ku bixiye dalaaqu barhkii ku mudanayey dee iminka isagoo wuxuu ugu soo noqday waxaan meherkii ahaynoo hibu ugu soo galaye waa ku leeyihi halkaasay kala cuskanayaan haddaba halkaas ayaa hadal badani ka farcamayaayo aan siina adkaynin laakiin dusha aad ka moodo inuu yar adag yahay nimankan fuqahadiina niman maskaxdoodu aada u shaqaynaysay ahaayeenoo dee berigaa hadday nuclear iyo iminka si waxaan u kala shiilayaan ay ku eegi lahaayeen waa soo saari lahayn qowlkaa haddaynu ku soconna buu idhi low wahabatu annisfa haddaba meherkii kaasi waxay ahayd dhammaantii marka la wada siiyo meherkii shaygii la siiyey masalan laba halaad buu ahaayo hal bay u hibaysay dabeedna iyagoon is arag buu furay muxuu markaa yeelanayey dee labada halaad midkood buu yeelanayey mid haddaba horay u sii siiso hadda midun bay haysaa muxuu yeelanayaa wuxuu leeyahay farohu waxa u saha nisful baaqi baaqiga niskii hasha soo hadhay niskeed oo rubuc ah iyo wa rubuucu bedeli kullihi dhammaantii meherkii oo dhan bedelkiisa rubucii labadii halaad oo la dee la qiimeeyey qiimahaa rubucii ayuu yeelanayaa oo dee waa nisgun siduu ugu buuxsamo barku hashiisoo hadhay rubuceed qaatay rubuc kalaa u hadhay rubucii kalena halkuu ka helayaa bedel kulligii meherkii oo dhan bedelkiisii rubucii buu qaaday halkaasuu niski ugu dhammaanaya oo waxay leeyihiin dee hibadan ay gabadhu hibaysay waxay ku wada imanaysaa nis mutlaqa bay horta ku imanaysaa ba nis mutlaqa oo labada halaad bay isugu jireen mithaalkeenna wuxuu markaa ku dhex jiraa intay u celisay iyo iyo waxay reebtay markaa qowlka waxa la qawl ishaaca baa la yidhaahdaa marka isagu saasuu yeelanayaa buu leeyahay wa fii qawlin anisulbaaqi wuxuu leeyahay qowlna war may hashan kalun ha kaxaysto waa nisulbaaqi maxaa yeelay dee nis buu talaaq ku mutay niskiina waa haye kaasun ha kaxaysto waxaan kale inaga daayey qowl alxasri baa la yidhahdaa kaana markaa zawjku inuu nis ku noqonayo meesha muran kuma jiro laakiin kayfiyadu ugu noqonayay un baa wadaadba dhinac iska taagin mid kalea isna dhex galo wuxuu leeya wa fii qowlin yatakhayaru bayna bedeli nisfi kullihi dhammaantii niski bedelkiisa meherkii oo dhan bedelkiisa niski bedelkiisao de ama ama nis ama ama ama qiima ama mutaqawim qiimaha niskii ah ama miliga barhkii ah ha qaato aw nisfulbaaqi wa nisfi lbaaqi ow ama inuu kaa qaatiyo ow ama nisfulbaaqi baaqiga barhkii iyo wa rubuucu bedeli kullihi dhammaantii bedelkiisa rubucii labadaa midun ha qaato ama niska baaqiga ama ha qaato bedeli nisfi kullihi dhammaantii bedelkiisa barhkii ha qaato ama nisfulbaaqi iyo wa rubuuci bedeli kullihi ha qaato buu leeyahy walow kaana daynan haddii uu yahay meherkaasi dayn faabra'athu way ka beriyeysa lam yarjic calayha waxba ugu noqon maya cala madhabi haddaan qabano walaysa liwaliyin cafwun can sadaaqin ma laha cala ljadiidi haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu haddii meherkeeduba uu ahaa dayn ee haweenaydu ninkeeda ku leedahay markaasay ka beri yeeshay markay ka daysay ayuu furay isagoona is arag lam yarjic calayha waxba ugu noqon maayo markaa cala madhabi haddaan qabanno maxaa yeelay dee waxba kamay qaadan mar haddaanay waxba ka qaadanin dee maxaa laga looga looga dooni waxaa kaluu sheekh uhi walaysa liwaliyin weligu ma laha cafwun can sadaaqin inuu meherkii inantiisa ama gabadh weligaa idhaa meherkeedii anaa kaa daayey maasayse caljadii haddaan qaban in badan baa marka meelaha la kala tegayo ee inantii iyo ninku kala tegayan ba odaygu idhahtaa meherna adil kaa doonima warqadeeduna keed xaq uma leh meherka ayada ayaa leh hadday daynayso iyo hadday qaadanaysaba iyada ayaa xaq u leh lakiin odayga waxba shaqo kuma laha odayga hadday u wakaalato uun ayuunbaa meeshaa awood ku leeyahay waataynu habeenkii dhaweydna tilmaamaynay inaan awood badan aanay odayaashu kulahayn marka la meherinayana saasuma odayaashu soo mutaxaano maxaa la soo weydiye waaba inantayda anaba ka mas-uuloo dhale ayuunba odhanaya marka aynu sadaaqeeda cafiye male calaljadiidi haddaan qabanno